waan idin salaamayaa waan idin soo dhaweynayaa oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxda kale ee beesha caalamka iyo saaxiibadayada ee gobolka waxaan aada rabaa inaan ugu mahadnaqo sidoo kale intii isku shuqlisay soo qaamaqaaminta xafladda quruxda badan oo ugu horeysa wasaaradda caafimaadka miidiyaha iyo sidoo kale askarta runtii bannaanka u taagnay nabadgelyadeenna inay sugaan dhammaantood aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca dowladda puntland inaan u mahadnaqo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo halkaan nala jooga muddo toban beri ah nagala shaqeeyey inay halkaan ka soo baxdo heshiis midho dhal ah soomaaliya u ah puntlandna u ah waxaan rabaa sidoo kale anoo u mahadnaqo wasiirka arrimaha dabadda dowladda etoobiya saaxiibkayo doctor tedros adanum oo u yimid in uu ka noqdo heshiiskan damaanad qaade damaanad qaadaha koowaad inuu ka noqdo waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadnaqo s r s j wakiilka xogayaha xogayaha guud qoromada midoobay michael keaton oo halkaan la yimid wafdi culus oo beesha caalamka ah oo ay ka mid ahaayeen wakiilka e u michael jervone ambasadorka dowladda sweden michael lindvel michael lindvel ambasadorka dowladda talyaaniga fabrizio marcelli ambasadorka dowladda imaaraadka maxamed al cuthmani iyo ambasadorka dowladda turkiga olga bekir oo ayagu maanta laabtay waxaan rabaa sidoo kale inaan mahad gaara u celiyo wakiilka gaarka ah ee midooda africa francisco madeira ugu dambeynna waxaan rabaa inaan u mahadnaqo saaxiibadayada igad oo runtii hawl culus ka haya gobolka gaar ahaana puntland u haya saaxiibadayada ugu horeeyo xogayaha guud ee igad maxbuub macalin ambasador maxamed cabdi afey ambasador jamaaludiin ambasadorka dowladda jabuuti oo isla yimid maanta laabtay dalka etoobiya u jooga oo matalaya wasiirka saarimaa dabad maxamed idriis faarax saaxiibadeeda kale ee geelle iyo gabro iyo kamid yihiin sidoo kale iyana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan sheego maanta heshiiska halkan ka dhacay heshiis taariikhiga weeye heshiis sameeye weeye astaan cusub iyo sumad cusub u sameeyey soomaaliya heshiis weeye aan aaminsannahay inuu wakhtiga dheer iyo wakhtiga dhowba u yahay horumar soomaaliya iyo puntlandba adkaynaya xoojinayana geedi socodka nabadda soomaaliyeed iyo midnimada soomaaliyeed labadaba waxaan leenahay wixii soomaali u wanaagsan baa puntland u wanaagsan wixii puntland u wanaagsanna soomaali waa u wanaagsan yihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan caddeeyo haddii uusan heshiis dhici lahayn maxaa dhici lahaa weeye waxaa dhici lahaa in soomaaliya sii kala daadato in midabnimadii soomaaliya ay daciifto in la waayo in dowlad ka dhalato laba kun iyo lix iyo toban keentana sii socodka dowladda waaa systemka hadda jira uu sii socdo micnaha in waxa keliya oo imaan kara waxay ahayd waxaa la yihahda extension taasina aysan u cuntamin soomaaliya iyo beesha caalamka labadaba wadahadalka yagu iyo doodii dheereed ee puntland ujeeddada laga lahaa hal bay ahayd waxay ahayd in la caddeeyo la adkeeyo damarqaad loo helo inaysan dib dambe usoo laaban waxaa la yidhaahdo afar dhibci shan taas weeye tan aawac aan meesha aanu ku saxiixnay hadda puntland waxay haysataa damaanad qaad dhab ah ee beesha caalamka wixii hadda ka bacdi xumaada ama dhibtii tibaadda laba kun iyo labaatan haddii la gaaro dabcan mas-uuliyaddeeda waxaa qaadanaysaa cidda maanta damaanadda qaadaysa weeye waa inay saas ahaataa dabcan waxaa weeye sidoo kale waxay u baahan tahay si aan taaba looga fakerin in laba kun iyo labaatan sida saaxiibadii ay sheegeen hadda inay bilaabato broseeskii iyo nidaamkii lagaga bixi lahaa afar dhibic shan si doodaani aysan dib dambe ugu soo laaban insha allah Een, dadka puntland waxaa lagu yaqaanaa wadaniyad wadanigu mararka qaarkood waa dulqaad badan yahay dulqaadkiisaana wuxuu keenaa marar badan in isaga la ji- la buurto oo ee, mar walba la isku dayo in la riixo marka waxaan leenahay annaga puntland haddaan nahay wadaniyiin waan nahay in badan waana laku jiifsaday hadda dulqaadkii waa naga dhammaaday marka waxaan u baahan nahay saaxiibadayo inaan hadda wixii ka dambeeya la isugu imaan wixii aanu maanta ka hadlaynay iyo wixii qaylada yacni ee wulato ee dheer ka keentay dowladda puntland inaan dib dambe loogu laaban ayaan rajaynayaa waxaana halkaan aan ka xusin runtii aan aad ugu xumahay maanta in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka hordegay heshiiska taa waxaan u arkaa inay ahayd runtii een, si ula kac ah in la rabay in fashil- een, heshiiska loo fashiliyo een, heshiiskaas oo waqti badan ay gelisay dowladda federaalka oo ra-iisul wasaarahii meesha uu nala joogay iyo dowladda puntland iyo beesha caalamkuba runtii arrintaasi aad iyo aad baan ka xumahay runtii Een, een, waxaan isleeyahay habdhaqanka noocaasina oo waxyaabaha keenay in saddexdii sano iyo barkii u dambeeyey soomaaliya ay socon weydo meel la gaari weydo ee, oo maanta wax aan ka hadlayno aan ka hadlayno haddii la shaqayn lahaa waqti badan la gelin lahaa juhdi la gelin lahaa commitment la- ee, yacni ee, dhab ah lala imaan lahaa waxaan ka hadlayno iyo meesha aan joogno soomaaliya meeshaan ma ay taalleen meel ka fiican iyo meesha istaahesho ayay joogi lahayd ayaan runtii anagu isleeyahay waxaan rabaa marka mar labaad inaan ku celiyo dadka puntlandna u sheego waxa aan aqbalnay four pointy five maaha waxaan aqbalnay waxa weeye broseskii iyo habkii looga bixi lahaa afar iyo dhibic afar dhibic shan weeye waxa aanu aqbalnay runtii taa weeye nuxurkeedu Een, waxaan rajaynayaa insha allahu sida ku qoran heshiiska ee aan yani lana lana- lana bandhigi doono ee dhammaantiin meel kastoo aad joogtaanba inay ka muuqato caddahayna mishinkii aan lahayn ujeeddadii aan lahayn oo ahayd doorashada soo socota wixii ka dambeeya laba kun iyo labaatan in la gaaro nidaam sax ah cadaalad ah ka hufan qabyaalad iyo nidaam nidaam beeleed ku dhisan deegaan in laba kun iyo labaatan soomaaliya ay u guurto oo ah runtii meesha mar walba puntland u socotay meesha puntland ay rabtay taa weeye midda caawa meeshaan lagu saxiixay oo lagu damaanad qaaday guul iyo khayr baan rajaynayaa soomaaliya ha noolaato puntland ha noolaato waa mahadsantihiin